aad baad u mahadsan tahay walaalka zakariya cumar waxaa sii xoogeysanaya dibadbaxyada ka soconaya dalka kenya iyadoo mudaaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo dowladda ay tan iyo shalay gelgeleen magaalada caasimadda ee nairobi iyo magaalooyin kaloo muhiim ah sida mombasa kisoomo iyo nakuru kacdoonkan oo si weyn looga dareemayay inta badan gobollada dalka ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca boqolaal qofood oo ka tirsan dadka dhigaya mudaaharadyada iyo qaar ka mid ah ciidamada booliiska ee dalkaas inta la xaqiijiya ugu yaraan lix iyo toban qofood ayaa lagu waramayaa in ay ku nafwaayeen dibadbaxyadan halka in ka badan afar boqol oo qofna ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ay ku jiraan dad si xun ugu dhaawacmeen rasaas noolnool oo ay adeegsanayeen laamaha booliiska ee kahortaga ku sameynaya dadka cadhaysan wararka laga helaya goobaha rabshaduhu ka dhacayaan ayaa sidoo kale sheegaya in booliiska ay adeegsanayaan cudud ciidan oo xaddaaf ah iyagoo isticmaalaya gaaska dadka ka elmisiiya iyo rasaas noolnool taasoo kordhisay dhimashadiiya dhaawaca soo gaaraya dadka dhigaya dibadbaxyada dad badan oo ka qaybgelaya mudaaharadyada ayaa si adag uga hadlay sababta ka dambaysa kacdoonkooda iyagoona sheegay inay ka gadudsan yihiin masuq maasuqa cadaalad darrada iyo sicir barar ka saameeya nolosha maalinlaha ah waxay sheegeen inay dowladdu luumisay kalsoonidii lagu qabay islamarkaana shacabka lagu soo rogay canshuuro dheeraad ah iyadoo aanay jirin adeegyo la taaban karo ay ka helaan dowladda
Hata saizi nishikwe niwekwe ndani, nitaongea hata nikiwa ndani, nitasimamia ukweli. Ukweli ni kwamba vijana wanaumia, unaumia ama muumii? Watu waache kuteseka, siwezi kubali, nasema siwezi kubali.
waxaa fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka sida nairobi iskugu soo baxay kumanaan qof oo cadhaysan kuwaasoo ku qilinaya eryelidii kuwa dowladda haatan talada dalkaasi haysaa ee uu hogaamiyey william ruuto waxayna wacad ku maraya inaysan joojin doonin kacdoonka ilaa xilka laga tuuro xukuumadda haatan joogta dalka kenya ayaa horey u martigeliyey mudaaharadyo waaweyn oo sababay duruufo dhaqaale iyo muran siyaasadeed balse kacdoonkan cusub ayaa u muuqday mid haya jid adag oo ka duwan kii hore waxaana la saadaalinaya inay xaaladdu ka sii dari karto maalmaha soo socda iyadoo dadka mudaaharaadaya ay sheegeen inay sii wadi doonaan kacdoonkooda ilaa laga helo hoggaan dhab ah oo u adeega danahooda halkii uu adeegsan lahaa awood ciidan haddaba wixii tafaasiil ay ku soo kordha dibadbaxyada ka soconaya dalka kenya waxaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonnaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda inshaa allah